بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay mتن الورqاaت لإmاam الxرمayn cabdالmلك بن cabdالله بن يوسف الجuwayني رaحimه الlه taعaalى wuxuu ka soo baxay أqsaamtii xukunka تakliifiga ahayd todobuu ka dhigin صaحيixa iyo faasidka ayuu ku daray شhanta caadiga ah la yaqaano ayb halkan marka wuxuu ka gelayaa fiqhigii iyo cilmigii iyo waxyaabahaas qaala اlmuؤalifu raximah اllahu tacaala wاlfiqhu akhasu min alcilmi wاlcilmu macrifaة اlmacluumi calىa maa huwa bihi fi اlwaaqici wاljahlu tasawuru الshayءi calىa khilaafi maa huwa bihi fi اlwaaqic wاlfiqhu fiqhi akhasu wuu ka khaasnimo badan yahay min alcilmi cilmiga fiqhigu waa ka khaasnimo badan yahay cilmiga ayb oo cilmigu waa caam waxaa soo gelayo cilmiga luqada naxwada sarfiga waxaa soo gelayo yacnii culuum اlxisaab iyo ay cilmi oo yacnii wax allaala wixii wax la barto oo dhan oo qofku uu barto noqon karo dhan waa iska cilmi dhinaca marka la fiiriya marka cilmigu waa caam fiqhigu laakiin muxuu khaas ku yahayna in la fahmo axkaamta sharciga ayb luqatan fiqhi waa soo sheegnay wahuwa اlfahmu ayb isilaaxiisiina waa ka soo hadalno macrifatu اlaxkaami الsharciyati axkaamta sharciga bis buu fiqhiga ku saabsan yahay marka walidaalika ninka luqada bartay oo aan wax kale u helinin faqiih ma la dhahayo xisaabta ninka yaqaan faqiih lama yidhaahdo marka fiqhigu wuxuu gaar ku yahay axkaamta sharciga ah garashadeeda marka fiqhigu waa nooc cilmi ah cilmigii wuu gelayaa laakiin waa nooc funuunta cilmiga ka mid ah ayb cilmi marka la yihaahdana fiqhigi keyrkiiba waa isla soo galaan marka wuxuu yidhi walfiqhu fiqhigu akhasu wuu ka khaasnimo badan yahay min alcilmi cilmiga waa ka khaasnimo badan yahay axkaamta marka markuu taqsiimkooda ka soo baxay iyo tacriifkeedii ayuu wuxuu gudagalay inuu ka hadlo alfarqu bayna alfiqhi waalcilmi markaasuu yidhi alfiqhu akhasu min alcilmi waana sidaas lianna fiqhigu macrifatu اlaxkaami الsharciyati baa la yidhah oo keliya bikhilaafi اlcilmi ayb oo cilmi marka la yidhaahdo waxaa lagu iطlaaqi karaa fiqhigii naxwihii xadiidkii iyo keyrkood ayb qof kastoo marka cilmi un fahmo faqiih lama yidhaahdo sidaasoo marka uga khaasnimo badan yahay ayb ayb wuxuu yidhi marka wاlcilmu macrifaة اlmacluumi calىa maa huwa bih wاlcilmu cilmiguna macrifaةu اlmacluumi shaygii la ogaan karay oo la garto weeyaan calaa maa kii korkiisa lagu garto xaaladii huwa isaguba bihi uu yacnii yahay ayb sida uu yahay lagu garto cilmigiina marka fiqigii marku waa ka khaasan yahay uu ku yidhi tacriifkiisii hore usoo sheegay xaggaasuu ku dhaafay cilmigii baanu hore kugu soo tacriifin ninkaasuu hadda tacriifinayaa waxa uu yidhi walcilmu cilmigu macrifatu اlmacluumi shayga macluumka la ogaado wa ayb almacluum marka wuxuu ka wadaa wax allaale wixii marka maa min shanihi an yuclama bihi wax allaale wixii shanigiisa in la ogaadaba ay iska tahay ayb oo wixii ogaalkiisu suurtagal uu yahay ama ha qarsoonaado ama ha muuqdo kaasoo la ogaado see lagu ogaanayaana calaa maa huwa bihi sida uu yahay yacnii waaqiciisa sida daboolaysa in lagu ogaado haddaan saa lagu ogaaninna jahli baa la yidhaahdaa wuu dabagelin doonaa ayb meeshaan marka cilmiga ka hadalkiisa tacriifkiisu kitaabka imaamulxaramayn kale burhaanka wuxuu sheegay cilmiga inuunan u baahnaynba tacriif haddii la yidhaahdo cilmiga hala tacriifiyo waxa wax lagu tacriifinayaa maxay noqonayaan waa cilmi waxaa ka dhalanaysa uu leeyahay marka shaygii in naftiisa lagu tacriifiyo waxaasna marka maahan dadka yacni wax oo taxsiilulxaasil camal ah yay noqonaysaa buu leeyahay halkan laakiin cilmi sida muuqato wuu tacriifiyey ayb marka isagoona tacriifiyana waa jiraa isagoo la yidhaahdo lama tacriifin karana waa sheegan ayb wax hadda weynoo ku xiranna ma laha ayb ayb markaa saasuu yidhi walcilmu cilmiguna macrifatu اlmacluumi shayga sha'nigiisu in la ogaado uu yahay garashadiisa calaa maa lagu garto oo lagu ogaado kii korkiisa huwa isaguba bihi calayhi uu korkiisu yahay shayga yacnii waxa uu yahay oo waaqiciisu sida dabooay daboolayso lagu ogaado ayaa la yidhaahdaa buu leeyahay cilmi ayb cilmi markuu sheegayna jahligiibuu ku darayaa marka wuxuu leeyahay waljahlu jahliguna tasawuru shayi shayga oo la tasawuro qalbiga lagu tasawuro calaa khilaafi maa kii wax ka duwan korkiisa in lagu tasawuro huwa isaguba bihi ay calayhi korkiisa uu yahay fi lwaaqici sida joogto oo waaqica ah jahlina waa shayga si sida uu yahay si ka duwan in lagu tasawuro jahligu waa laba nooc basiid iyo murakab isagood wuxuu tacriifinayaa jahliga murakabka ah aljahlu lbasiidna waxaa weeyaan midka isagu qofku cilmi uunan u lahayn wax tasawurana uusan ka haysanin kaasi isaga waa jahli basiid ah ayb maxaa yeelay shay labaad oo jahligaa weheliyo ma laha oo uu murakab ku noqdo ayb maalan ashyaada gaa'ibka ahee maqanee qofka indhihiisa iyo dihnigiisa ka maqan ma yaqaano jahliga uu kaga sugan yaha basiid badda dhexdeeda waxa ku dhex jiro xayawaanaadka qaarkood oo qofku aanu aqoonin oo kale wax fakerana uusan ka haysanin jahligii noocaa ka haysta waa jahli basiid ah jahliga murakabkaana waa kan hadda uu tacriifinayo shaygiina waa ka jaahil tahay sida uu yahay si aan ahaynna waa u haysataa waa labou iska saaran yahay marka jahli shayga aad kaga sugan tahay iyo adoo u malaynayo inaa og tahay shaygii laakiin sidii uu ahaa si ka duwan aa og tahay waa murakabkaas labadaa buu marka iska kor fuulaa waana midka ugu daran waa qofku inuu wax og yahay buu isku haystaa mana oga xaqiiqadiisu nacam waa kan nooca uu khaliil ibnu axmed alfarahidi uu yidhi warajulu laa yadrii walaa yadrii annahu laa yadrii fadalika maa'iqun fatrukuuhu qof doqon ah waa iskaga tagu yidhi kaas waa qof aan waxba ogeyn aan ogeyn inuusan waxba ogeyn jahligiisu marka waa tarkiib baa ku jira waxna ma yaqaano waxayna wuxuu u haystaa sidii ay ahaa waaqiceedu uu ahaa si ka duwan kaasuu isagoo hadda marka halkan ku tacriifiyey oo jahliga murakabka ah basiidkuna marka waa midka aan tasawurka la soconin wax tasawura lama socono ayb cilmigiibuu marka laba u kala qaybinayaayo wuxuu leeyahay alcilmu daruuriyu cilmigu laba u qaybsamaayo daruuri iyo muktasab mid la kasbado iyo mid daruuri aho qofka uu ku qasban yahay ayb waalcilmu daruuriyu cilmiga daruuriga ah oo insaanku uunan inkiri karin iska leexin karin iska riixi karin maa shay weeyaan laa yaqacu uusan dhacaynin oo aan ahaanaynin oon dhacaynin can nadarin fiirfiirin iyo wastidlaalin deliil raadin aan ku dhacaynin oon ku imaanaynin wadaalika kaagaasina kalcilmi cilmiga weeyaan alwaaqici dhacayo biixdaal xawaasi ku dhacayo xawaasta middood alkhamsi shanta ah wahiya samcu maqalkii weeyaan walbasaru waa araggii washamu waa urintii wallamsu taabashadii wadawqu dhadhamintii ayb aw amase bitawaaturi midka ku imaanaya akhbaarta mutawaatirka kan ku imaanayo cilmiga labuu u qeybiyey daruuri iyo muktasab buu rabaa inuu u qeybiyo cilmiga isagu daruuriga ah wuxuu ku sheegay inuu yahay midka lagu helo xawaasta shanta ah shay baad dhadhaminaysaa dhanaan inuu yahay waad ma ma inkiri kartid xawaastii baa lagu dareemay waa cilmi daruuri ah laa yumkinu dafcuhu cilmiga daruuriga waxaa la yidhaahdaa midka aynan suurtoobaynin in la riixo oo qofku iska inkira ma suurtoobaysa ilaa nin hadda mukaabir a maahane oo mukaabara iyo la imaanayo ayb waa jiraan dad markaa waxyaabahaas daruuriyaadka inkiro oo la yidhaahdo suuf saaa'iya waa dad marka waxay inkiraan waxyaabaha badahiga ah ee daruuriga bay inkiraan marka cilmiga daruuriga saddex qaab ayuu ku yimaadaa lagu helaa labow isagoo hadda sheegay xawaasta shanta ah waxa laga dareemo dadkao dhan ka siman yihiin wixiiba xawaastaas qabo oo biyaha badda haddaa carabka saarta inay dhanaan yihiin ma la inkiri karo oo waa iska mukaabara qofka yihaha bad waa macaan tahay ayb wax hadda muktasab oo daliil iyo u baahanna maaha xawaastaadaa ku dareentay waxaa kaloo uu sheegay isagu tawaaturka tawaaturka waxay tahay wax adiga aadan arkin laakiin malaayiin ummada ay iska warinayso o sheegsheegayso ma la inkiri karo isagana waxaa ka mid ay culimmadu ku mihaaliyaan maalan inuu jiro beled baqdaad la yidhaah magaalo baqdaad la yidhaha inay caalamka ku taallo annaga waxaa laga yaabaa badankeen inaanan arkin indhaha saarin baqdaad laakiin haddana inay jirto ma inkiri karno sababto a waa mutawaatir meel walbaa laga laga sheegaya kutubtii baa lagu arkayaa akhbaartii dadka ay ku sheekaysanayeen baa laga ayaa lagu maqlaa waxyaabaha marka sidaasoo kale tawaaturka ku yimaadana cilmi daruuri ah baa laga faa'iidaystaa meesha saddexaad waxaa weeyaan isagu aanu sheeginna caqliga badahiga ah yacnii caqliga qof kasta uu qabo ee iska badahiga ah marka horeba shayga caqliga kusoo boodayo kaa isaguna waxaa lagu helo daruuri cilmi daruuri ah waxyaabaha marka iska badahiga caqlan caqliga yacni ku ah badahiga ku ah waxa ay noqon kartaa mugdi iyo iftiin inaynan wada joogi karin lana way karin ama waa in iftiin lagu jiro ama mugdi lagu jiro naam laakiin labadoodii inay wada joogaan ama labadoodii wada maqan yihiin suurtagal maha naam ayb waxaa ka mid a maalan juz-iga iyo kulligu in kulligu weyn yahay naam waa iska arrin badahi ah da xawaas lagu dareemay shan a ma leh laakiin caqligiibaa markiiba ay usoo boodeysaa naam waxyaabaha marka saas oo kale caqliyaadka yacni usoo degdegayana waa cilmiga laga laga helaa saa lagu helaa cilmi daruuri a weeyaan saddexdaas meelaa marka cilmiga daruuriga laga laga helaa oo ku dhacaa ayb kan kale muktasabkaana wuxuu uga bedelan yahay isagu hal shay oo waa maxay cilmiga muktasabka baxi buu u baahan yahay kan laakiin baxi uma baahna ayb marka wuxuu leeyahay walcilmu daruuriyu cilmiga daruuriga amaa shay weeyaan laa yaqacu aan dhacaynin can nadarin aan ku dhacaynin fiirfiirin wastidlaalin iyo daliil raadin kalcilmi cilmigii oo kale weeyaan alwaaqici dhacayay biixda alxawaasi ku dhacayay xawaasta middood alkhamsi shanta ah wahiya samcu waalbasaru waa maqalkii waa araggii washamu waa urtii waallamsu waa taabashadii waaldawqu dhadhamintii aw amase bitawaaturi kalcilmi alwaaqici bitawaaturi cilmigii tawaaturka ku imaanayo ku dhacayay ayb kaasna marka wuxuu uga baxay midka muktasabka midka daruuriga ah ayb marka mid tawaatur buu ku yimaa ama tawaaturuu ku yimaadaa ama xawaasta shantaa buu ku yimaadaa ama yacnii bibadiihati اlcaqli buu ku yimaadaa ayb sida shaygu inaanu joogaynin maqnaan karinna waa joogaa waa maqan yahay oo hal mar ah suurtagal maaha labadooda mid baa jooga mana wada ma wada joogaan mana wada maqnaan karaan labadooda ayb waxyaabahaas hadda marka caqaa'idka marka laga hadlayo dad dadkan mutakalimiinta waa inkirayaan ayb cilmigii kale marka muktasabka ahaa buu galay wuxuu leeyahay wal ayb wa ama alcilmu اlmuktasabu cilmiga la kasbado fahuwa maa weeyaan yaqacu dhacayo can nadarin fiirfiirin iyo wastidlaalin deliil raadinkan ku dhaco ayb waa wax allaale wixii fiirfiirin iyo deliil raadintiis ku yimaado ku dhaco ayb nadarkii iyo marka istidlaalkii maxaa macnahooda uu yahay marka nadar iyo istidlaal buu kuu sheegay waannadaru nadarkuna huwa alfikru weeyaan ku fakerid fii xaali اlmanduuri fiihi shayga la fiirinayo oo lagu fakerayo xaalkiisa oo la fiirfiiriyo lagu fafakero annadaru wاlfikru ism isku mid waha walidaalika nadarkiibu wuxuu ku fasiray jumlo fekerkii uu ku jiro markaasuu yidhi huwa alfikru fii xaali اlmanduuri fiihi shayga la fiirfiirinayo oo dihniga iyo maskaxda iyo caqliga lagu rogrogo ayaa waxaa la yidhaahdaa nadar buu yidhi wاlistidlaalu deliil raadintuna طalabu deliili weeyaan deliil raadintiisu wاdeliilu deliilkuna huwa اlmurshidu waa midka toosinayo qofka tusayo ila اlmaطluubi shayga la rabee maطluubkaa kan kugu toosinayo kugu hanuuninayo weeyaan nadar iyo istidlaal buu rabaa inuu sheego labadoodana farqi daqiiqa u dhexeeyo annadaru wاlistidlaalu nadarku isagu waxaa weeyaan fikir caam faker caam ahood shaygii ku fakertaa nadar leedahay adoon waxba go-aan ka gaarin shaygii ama adoo go-aan ka gaarin waa iska caam isaga marka shay baad fiirfiirisay waa ku fakertay waxaa kaaga soo baxay xugun waa rumaysay xugunkaas waa faker waxaa kaloo fakerkii ah shay baad fiirfiirisay caqligaagii gelisay wax xuguna waa ka gaari weysay waa isaga laftirkiisu waa faker nadarku marka waa caam marka in natiijo laga gaaro tasdiiq laga gaaro ama takdiib laga gaaro iyo inaan laga gaarinba waa koobsanayaan ayb amaa istidlaalku isaga waxaa weeyaan deliil baad raadisay deliilkii baad helaysaa deliilku marka muxuu kugu hanuuninayaa imaa ilaa tasdiiqin aw takdiib xugun uu kugu toosinaya deliilku labadooda marka yaa caamsan nadarka fakerka iyo nadarkaa caamsan waxaa khaas ah marka istidlaalka waa iska wax oo wax weynna hadda aan kaaga xirnayn laakiin ay soo dhexgeliyeen fannigan mutakalimiinta ayb wax kalena marka fakerku haddii uu wehliyo xugun hadduu wehliyo tasdiiqay dhahaan ayb haddii fakerku wax xuguna uusan wehlininna tasawuray dhahaan atasawur watasdiiqu waxay ku kala duwan yihiin xugunka bis shay haddaa inta fiirfiirisa wax xuguna a ka gaari weyso tasawur unbaa laleeyahy waa tasawurtay shaygaas marka tasawurkii aada ku darto xugunna wuxuu noqonayaa marka istidlaal iyo tasdiiq yaa ka imaanaya wa ama alcilmu اlmuktasabu cilmiga muktasabka cilmigan hadda uu qaybinayana waa cilmiga bani aadamkii ogow cilmiga alla marka daruuri iyo muktasabi waxaa looma qaybiya isaga waa صifa min sifaatihi wa ama alcilmu اlmuktasabu cilmiga muktasabkaa fahuwa maa weeyaan yaqacu dhacaya can nadarin eegmo iyo wastidlaalin deliil raadin xaggeed kan ka dhaco oo sidaa ku dhacaa la yidhaahdaa wanadaru nadarka huwa isagu alfikru weeyaan faker fii xaali اlmanduuri fiihi shayga la eegeegaye la fiirfiirinayo xaalkiisa dhexdiisa lagu fakero wاlistidlaalu iyadoon wax tasawura laga qaa laga qaadanin ama iyadoo laga qaatayba waxa waxaan ujeedaa yani xuguna laga qaatay ama aan laga qaadanin waa caam isaga wاlistidlaalu istidlaalkuna طalabu daliili daliil raadintiisu waay taa ku jirta taa u dalab ah wاdaliilu daliilkuna huwa isagu almurshidu weeyaan kan hanuuninayo toosinayo qofka ila اlmaطluubi shayga la rabo oo la dalbayo intii ka ah ku toosinayo kaasina marka waa daliilkii ayb markuu intaa sheegay ayaa wuxuu gelayaa marka cilmi buu ka soo hadlay waa caam buu ku yidhi fiqhi buu ka soo hadlay waa khaas buu ku yidhi cilmi khaas ah waaye jahli buu sii kor maray waxa la yidhaahdo martabo kaleo hadda wuxuu gelayaa marka danni iyo shaki nacam danni iyo shaki waxaa keenayana waxay tahay shayga marka istidlaal iyo baxhi lagu sameeyo waxaa dhici karta in xugun la gaaro xugunkaas in danni lagu gaaray haalibana waa dhici kartaa inaan wax la gaarinna waa suurtagal marka danigii iyo shakigii in la ogaadaa loo baahan yahay markaasuu wuxuu yidhi wadannu danigii tajwiizu amrayni laba arin bannaynteed weeyaan suuragalnimadooda tajwiizu amrayni laba arin caqli ahaan suurtagalnimadooda waay axaduhumaa midkood adhar uu ka xoog badan yahay min alaakhari kan kale uu ka xoog badan yahay danigii marka wuxuu ku leeyahay waa laba arin inaad suuraysato laba arin laakiin labadaas arin midkood baa midka kale uga dhow maqsuudka ayb kan marka xooga badan ee ku dhow maqsuudka danni baa la yihaaha kan laga xoog badan yahayna muxuu noqonayaa wahmi ka kale wuxuu noqonayaa wahmun malamalayn mala-wan ayb halkaa marka danigii waa laba arin midkood uu raajix yahay wadannu dannigu tajwiizu amrayni laba arin suurtagelnimadeeda bannaysashadeeda waa caqli ahaan ayb ama tasawurkaaga a ku bannaysato axaduhumaa midkood adharu uu ka xoog badan yahay min alaakhari kan kale axaduhumaa midkood adharu wuu ka xoog badan yahay min alaakhari kan kale ayb washaku shakiguna tajwiizu amrayni laba arrimood bannaysashadooda weeyaan laa masiyata wax darajaa liaxadihimaa midkood ounan u sugnaanin cala alaakhari kan kale korkiisa ounan ugaga sugnaanin laba shay baad malaysay laba ixtimaal labada ixtimaal mid mid ka xoog badan ma jiro shaki baa ku jirtaa marka ayb shaki ayaad ku jirtaa meeshaan hadde marka danni iyo shaki ou qaybinayo usuuliyiintu ay qaybinayaan iyaga isdilaaxooda waa bis markaa kutubtooda akhrisanaysa unbaad joogaysaa bis amaa haddaad kutub kale oo aan usuul ahayn akhrisanayso danni iyo shaki isku mid ah xukuma kala duwan kutubta furuucdee fiqiga iyo marka la akhrisanayo oy ku leeyihiin yacnii qofku hadduu ragcad inuu tukaday ama mid kale ama laba inuu maraayo oo ku shakiyo shaki bay sheegayeen ama kutubta kale qawaacidka qawaacid ulfiqhiyaha iyo lagu daraaseeyo ay leeyihiin shakiga iyo yaqiin laguma zuuliye iyo yaqiinta shaki loogama tago laguma zuuliye iyo markaas yacnii yaqi shakiga ay sheegayaan waa iska danni bay ka wadaan wax malamala ah haddii la doono midkood ha xoog badnaada ama yaan xoog badnaanin isilaaxan marka usuulka bis waayo waxaan uu kala farqina haddana alimaamu الnawowi saasuu leeyahay alaa xaafid alcalaa-i kitaabkan qawaacid fiqhiyaha uu leeyahay layihaha almajmuuc اlmudhab fi qawaacid اlmadhab saasuu imaamu nawowi ka soo guuriyey in shakiga iyo danigu isku mid yihiin marka laga tago usuul fiqhiga amaa mabaaxith اlusuul marka la joogo iyagu hadday danni yidhaahdaan danni kii xooga badnaawa sheega kale wahmi bay dhahayaan haddii marka meesha wax masiyo ah iyo tarjiix aanu jirin oo laba ixtimaalo isu dhigkan isku dhigmaan ay yihiinna shaki bay dhahayaan marka iyaaka waxaa iska jirtaa isdilaaxaadka halkan aa ka baranayso ama fanni min alfunuun aa ka barata inaad meel kale u rarto waxyaabaha marka waxay ka mid tahay fahamka xirmaaniyo ayb waxaa arkay isilaax muqri'iinta ama yacnii culuumulqur'aanka dadka tajwiidka iyo ay leeyihiin qof fiqigii soo dhexgelinayo isilaax usuuli ahba wuxuu la aadayaa maalan ama isilaax oo mutaakhiriinta ay sameeyeen wuxuu la aadayaa mutaqadimiintii warkoodiibu ayuu ku fasiranayaa waxaasoo dhan marka waa tafsiir aan dabooleynin wixi loogu talagalay fanni walbaa iyo isilaax walbaa inuu baabkiisa jooga iyay ku wanaagsan tahay ayb maalan wuxuu leeyahay danniga waxay ku mihaaliyaan iyadoo qoraxdiina ay qarsoontay cirkii daruur ay markaa isku dhinac walba daruur ay isku wareejisay ixtimaalka laba ixtimaal baa marka jiri karta in roob yimaaday inuusa imaanin laakiin labadaa ixtimaal yaa badan markay daruurtii cirka oo dhan ku gadaaman tahay oo qoraxdii ay qarsoonaa qarsoonaatay yey ixtimaalku ma in roob ayay ku badan tahay mase waxay ku badan tahay roob la-aan roobkay ku badan tahay waa danni markaas oo kale nacam ayb haddii laakiin laba ixtimaal ay siman tahay ay simanaato waa marka shakigu ay tahay wax masiyaana midkoodkan kale aanu ka lahayn ayb wadannu danniguna tajwiizu amrayni laba arin bannaanaanshadooda weeyaan suurtagalnimadooda laba ixtimaal jiritaankooda axaduhumaa midkood adharu uu ka xoog badan yahay min alaakhari kan kale uu ka xoog badan yahay washakan xooga badan waa danni ka kalena waa wahmi laga xooga badan yahay washaku shakigiina tajwiizu amrayni laba arin bana bannaanaanshadooda weeyaan suurtagalnimadooda laa masiyata laba mid darajo liaxadihimaa midkood ounan u sugnaanin cala alaakhari kan kale korkiisa aanu ugu sugnaanin shakigiina marka halkaas saas u sheegay luqa ahaanna marka waa isku dhow yihiin ayb wa cilmu usuuli اlfiqhi duruquhu calى sabiili اlijmaali wa kayfiyaة اlistidlaali bihaa halkana marka wuxuu gelayaa maadada usuululfiqiga waxay ka hadlaysa ama ay ku saabsan tahay wuxuu leeyahay wa usuululfiqhi usuululfiqhigii duruquhu weeyaan duruqulfiqhi fiqhiga adiladiisii weeyaan ayb almufdiyati almufdiyatu gaaraysay ilayhi isaga gaaraysay fiqhiga gaaraysay ayb calaa sabiili اlijmaali si duuduub ahna u gaarayso ayb halkan marka waa usuululfiqhi duruquhu damiirku fiqigu u noqonaya duruquhu ay duruqu اlfiqhi duruqdan laftirkeedana wuxuu ka wadaa adilaة اlfiqhi hunaa marka aariiq macnaahu adaliil duruquhu markuu leeyahay adilatuhu yay la macno tahay ibnu firkaax iyo saasuu dhahaya wa usuulu اlfiqhi usuululfiqhiga duruquhu ay adilatuhu weeyaan adilaة اlfiqhi waay fiqiga adiladiisa waay calىa sabiili اlijmaali duuduub ahaan ugu adilo ah ayb ama duruquhu weeyaan adiladiisii adilaة اlfiqhi waaye almufdiyatu gaaraysay ilayhi ila اlfiqhi fiqhiga gaaraysay siday u gaaraysaan calىa sabiili اlijmaali si duuduub ayb marka calىa sabiili اlijmaal markuu leeyahy wuxuu rabaa inuu saaro uu bixiyo calىa sabiili tafsiil madhab yacni cilmu اlmadhab iyo iyo cilmu اlkhilaaf iyo waxaas fiqhu اlkhilaafkii buu meesha ka bixinaya ila fiqhu اlkhilaaf isagu wax tafsiil ah buu ka hadlaa masaladan waa waajib may waajib maaha ama masaladan waa xaaraam masaladan waa saan waxyaa masaa'il mucayanuu isagu ka hadlaa fiqhiga salaadaa mar la jooga mar zakaa la jooga mar soon mar xaj wahaakada ayb calaa sabiili tafsiil waay marka kaas calaa sabiili اlijmaalna waa usuululfiqiga ayb oo isagu marka mas'alo mucayana ma ka hadlayo amarka ayuu maalan baxsinayaa wuxuu leeyahay alamru yaqtadi اlwujuub amar wuxuu keenaa wujuub ay marka ayi amar marka soo qaad ama dahaaro ha ku jiro salaad ha ku jiro zaka ha ku jiro soonkii ha ku jiro xajka ha ku jiro meeshuu doona ha ku jiro isagu marka waa qaacido guud ma aragtay alamru yaqtadi اlwujuub hal meel kuma saabsana walidaalika marka si fahamka loo soo dhoweeyo wa aqiimu salaata naska ah fiqhiga khilaafkana sibuu u baaayuu u baaraa usuululfiqigana si kale u baartaa wa aqiimu salaata usuululfiqigu isagu wuxuu ka fiirinayaa siiqadan siiqa amar ma tahay haa ficil amar ma tahay haa ama alamru yufiid اlwujuub marka amarkan waajib uu keenayaa bis wax kale oo ka khuseeya intaas kabacdi male isaga fiqulkhilaafkana wa aqiimu salaata isagu wax badan baa ka khuseeya salaaddii marka wuxuu ku leeyahay shuruud intaasay leedahay arkaan intaasay leedahay kaas waa saas rugnigan meeshaasuu ku dhacaa rugnigan kale meeshaanuu ku dhacaa yani salaaddii waxaa buriyey waxaa iyo waxaa salaadiibuu marka si tafsiila u kala qaadqaadayaan wa aqiimu salaatada isaga intaasaa ka quseysa tirada badan usuulkana maxaa ka quseeya alamru yaqtadi lwujuub bisaa ka quseeya calaa sabiili اlijmaal marka macnaheedu sidaas waa ayb wa usuulu اlfiqhi usuulu lfiqhigii duruquhu duruqu اlfiqhi duruqna hunaa macnaaha aladilatu waay duruquhu ay adilatuhu weeyaan adilat اlfiqhi fiqiga adiladiisa fiqiga adiladiisa marka waa maxay calaa sabiili اlijmaali uu yidhi waa maxay adilada fiqiga kuwana waa mutafaq kuwana waxaa weeyaan waa mukhtalafun fiiha kuwa mutafaqa waxaa weeyaan alkitaabu wالsunnatu wاlijmaacu iyo qiyaaska haddii aan qabanno daahiriyada qowlkooda haddii laga tago ijmaaca looma qararinayo haddii la dhaho wa afartaa marka fuqahada waa isku waafaqsan yihiin sidaa marka adilo marka waxaa jira iyaguna deliil ma tahay masamaahan la ysku khilaafsan yahay waxaa ka mid a qowlka saxaabiga waxaa ka mid a istisxaabka waa fara badan yihiin iyaguna camalu ahlilmadiina ka mida waxyaabo tiro badan oo iyaguna waxaa jira adilo marka madaahibta qaar qabaan qaar aanay qabin oon laysku raacsanayn laakiin adilatun mukhtalafun fiiha la yidhaahdo usuululfiqiga lagu baaraa marka waxaas ayb adilada ijmaaliga uu kuu sheegayo fiqiga aas-aaska u ah ee usuulka looga hadlo waa kuwaas kitaabkii sunnadii ijmaacii marka baabaabuu kugu keenaya baabulkitaab sawaada taas ma ka hadlaayo badanaa kitaabkan waa mukhtasar laakiin kuwa mudawalaadka qur-aanku mabaaxiftiisa gaaray uga hadlaan sunnada waa ka hadlaan akhbaarta kitaabuul akhbaar bay dhahayaan uu keenayaa isaga kaas qiyaaskii bay keenaan ijmaacii bay keenaan waa hal gees marka meeshaas wa usuulu اlfiqhi usuululfiqiga duruquhu duruqu اlfiqhi fiqiga adiladiisa weeyaan calaa sabiili اlijmaali adilada oo almufdiyatu gaarsiinaysay ilayhi ila اlfiqhi gaarsiinaysay calaa sabiili اlijmaali si duuduub ah u gaarsiinaysay hal gees marka hal qudbi waayo marka meeshaas wa kayfiyaة اlistidlaali weeyaan usuululfiqhigii wa kayfiyaة اlistidlaali daliilsiga daliilka dalbitaankiisa kayfiyadiisa waayo ayb oo kayfiyaة اlistidlaal maxay noqonaysaa marka waa gees labaadoo usuulfiqiga looga hadlo fani labaadoo usuulka uu ka hadlo waay ayb kaas dambe marka alkalaamu fii kayfiyaةi اlistidlaal yaa wuxuu yahay caamka iyo khaaska in khaaska la hormariyo hadday iscaaridaan xamlu اlmuطlaqi calى اlmuqayad naskii muطlaqa ahaa waxaa lagu qaadaya lagu xambaarayaa muqayadka ayb nusuustu markay iska hor timaada adilada say u kala xoog badan tahay waxyaabahaas waxaas ku tacalluqo o dhan kayfiyat اlistidlaal laba ma tahay marka hadda usuululfiqiga wixii looga hadlayo kuu sheegaan wuxuu kuu sheegay adiladii wixii la deliishanayay oo deliilba noqon karay waa ka hadlaa wa kayfiyatu اlistidlaali deliilka dalbitaankiisa qaabkiisiina waa looga hadlaa usuulfiqiga bihaa adilada looga looga dalbado ayb wa kayfiyatu اlistidlaali deliilsigii ama deliil raadintii qaabkeedii ayb bihaa adiladaa la deliishado adile markaa laga raadsado deliilka qur-aankii sunnadii qiyaaskii ijmaacii see wax looga raadsadaa iyaga ayb marka waa mabaaxid tiro badan oo caam dalaalaatlأlfaad baa ku jiro lafdigan caam buu tusayaa kan khaas buu tusayaa mukhasis mutasila mukhasis munfasila caam iyo khaas hadday iscaaridaan see loo kala hormarinayaa muطlaqii muqayadkii see layskugu kala xambaarayaa ayb waxyaabahaas wixii ku saabsan waa laba gees marka musanifku isaga hadda kan imaamulxarameyn labadaa bisuu sheegeen wacilmu usuuli اlfiqhi duruquhu calaa sabiili اlijmaal iyo wa kayfiyat اlistidlaali bihaa adiladaa sidii loo deliishan lahaa adiladii iyo qaabkii loo deliishan lahaa bisuu ka dhigay ul saddexaadaa dhiman marka usuulfiqiga uu ka hadlo tan saddexaad marka waxay tahay waxaalu lmustafiid waxaalu lmustafiidi kan isagu faa'iideysanayo waxaan soo saaraya xaalulmustafiid markuu leeyahay marka ijtihaadkii iyo mujtahidka shuruudihiisa iyo usuulkaa looga hadla asna yaa nusuustan dhex geli karo wax ka soo bixi karo oo yacni caam waaye kan kan waa khaas labada saasaa la ysugu xambaarayaa iyo dalaaladan waa dalaalo saasa manduuqan iyo mafhuumkan yaa ka hadli karo qofka ka hadli karo ijtihaadka leh isagana meeshii lagu ogaanayo axwaashiisa usuulka saddexdaas geesaa looga hadlaa isaga marka middan saddexaad waa ka tegey limaada waxay leeyihiin waxay soo gelaysaa middan saddexaad wa kayfiyat اlistifaadati bihaa mar haddii kayfiye la sheegay ninkii ka faa'iideysanayana meeshuu isaga jiraayo saas uga gaabsaday dheheen algaana marka wuxuu uga baxay usuululfiqiga saddexda fani oo ka kooban yahay aladilatu kayfiyaة ااstidlaali bihaa adiladaas qaabkii loo deliishan lahaa daliilka looga dhex raadi lahaa iyo xaalu اlmustafiid ninka wax ka raadinayay mustafiidka ah xaalkiisa iyo shuruudaha laga raba iyo waxyaabahaas kaas marka xaalkiisu markuu ka hadlo wuxuu dabagelinayaa marka wuxuu dabagelinayaa kii isagu aan gaarin darajadaas muqalidka iyo waxyaabahaas ka hadla kitaabka dhan intaasu ku dhammaana marka saddexdaas baab marka wixii adilaa iyo waxaan adilaa inaad kala garato dariiqii adiladaas wax loogala soo bixi lahaana inaad garato qofkii kala soo bixi lahaana inaad fahamto da intaa garato waa fiicantahay ayb shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa daliilku waa waa sahlan yahay in la garto wixii daliil ah waa daliil in la dhaho waa iska fududdahay oo daliilku waa qur-aan waa sunno waa ijmaac waa qiyaas qofkuu garan karaa waxaan waa ijmaac waxaan waa qiyaas waxaan waa aayad qur-aana kan waa xadiid nebi waa fahmi karaa laakiin shayga dhibka badan oo khaasat اlculamaa wadiifadoodu ay tahay waa kayfiyaة الاstidlaali bihaa shayga inuu daliil yahay waxaa laga yaabaa inaad garato laakiin laba daliil inay iscaaridaan kii la hormarin lahaa inaadan aqoonin baa laga yaaba fahmin waxaa laga yaabaa adiladan say u kale xoog badan tahay inaadan tartiibteeda kala garanin waxaa laga yaabaa dalaaladan marka yacnii nooceedu waxa ay tahay iyo waxay keenayso qofka inaanu garanin marka iqtidaau siraadi اlmustaqiimka saasuu leeyahay naam ayb xaqiiqat اlcilmina marka taasuu ku sheegay in daliilkii iyo kayfiyat اlistidlaal laysku haysto kaasaa xaqiiqat اlcilmi la yidhaha walidaalika marka waxaa garanaya daruurada marka loo qabayo baahidu dadku ay culamo u qabaan naam ayb oo dadka juhaashaasay moodayaan maahane dadku baahi fara badanay u qabaan inta ay cuntada iyo cabidda u qabaan ka badanay u qabaan maxaa yeeley muraadka alle iyo muraadka rasuulka ma dul istaagi kartid culamo la-aan ayb si kastood wax u noqoto ama si kastood wax iskaga dhigto ma gaari kartid marka muraadullaahi wa muraadu rasuulihi aayaddan ama xadiidkan muraadka alle uu le ka leeyahay maxay tahay qofku wuxuu ku fahmi karaa inuu ama caalim yahay ama ahlu cilmiga inuu markaas un daba socdo oo wax ka maqlo oo wax ka barto wax ka dhegeysto ayb kan marka waa wixii kuu bilaabi lahayn oo culummadu markay hadlaayaan hadalkooda wixii a ku fahmi lahayd macnaheedu ma haddaan kan baranno inaan inaga tasarufkii samayn karna nacam ayb ee culummadii iyagu tasarufkaas samaysay inaan fahamno yaa kan inaan baranno ku xiran ilaa haddaa kitaab maanta aan soo qaadno hal xaba kama fahmaysid nacam ilaa isdilaax iyo waxbay ku hadlayan iyo afgarada ayb وcلم uصuل الفqhi طرqhu weyaan adilathu adilaة الفqhi فqiga adiladiisa wa calىa se almfdiyatu gaarsiinayso ilayhi فqiga xaggiisa ku gaarsiinayso calىa sabiiل الإجmaali si duduub ah ku gaarsiinayso wa kayfiyaة الاstidlaali dliilka kayfiy dliil raadinta qaabkeedii ayb bihaa adiladan marka lagu dliil raadiyo qaabka ay loogu raadinayo qaabkeedii ayb xaalulmustafiidna midan dambuu ku dhex jiraa wa abwaabu usuuli اlfiqhi markuu usuulkii ximaalihii mowduuciisii kuu sheegay ayuu wuxuu rabaa hadda inuu abwaabta usuululfiqiga kuu sheego wa abwaabu usuuli اlfiqhi usuululfiqiga abwaabtiisana aqsaamu lkalaami weeyaan kalaamka qeybihiisa waاlamru waاnnahyu amarkii iyo nahyigii wاlcaamu wاlkhaasu caamkii iyo khaaskii wاlmujmalu wاlmubayinu kii la duuduubay iyo kii wax caddaynayay dalaalada qaar mararka qaar waxay noqonaya dalaalo duuduuban oo bayaan u baahan waاlظaahiru wاlmu'awalu daahirkii iyo muawalkii daahirku marka isagaa baab dhan ku keeni doono ayb shayga inaan marka laga leexinin daahirkiisii dalaalada daahirka kugu tusaayo muawalkiina in dalaaladii daahirkayd laga leexdo mid kale loo leexdo liqariinati ma wاlafcaalu afcaashi afcaashan marka iyago ka wadaan afcaalu rasuul waay afcaasha rasuulka xukunkeedu muxuu noqonayaa waa mabaaxidta ugu muhiimsan waay usuulka culammada qaarna marka waxay ka qoreen kitaab afcaalu rasuul ayb abu shama abu shama wuxuu leeyahay kitaab la yihah almuxaqaq fii afcaali rasuuli min usuuli اlfiqhi kitaabka dhan wuxuu ka qoray afcaasha rasuulka muxuu noqonayaa xukunkeedu afcaashana marka halkaana lagu baaraa marka usuulka wاnnaasikhu wاlmansuuqu naasika iyo mansuuqa kan wax nasakheeye naska iyo kan la nasakhay wاlijmaacu wاlakbaaru ijmaacii iyo akhbaartii akhbaartiina xadiidka nebiga sal slam laga wariyey ayb marka akhbaarta musطalaxuna jiha ayuu ka baxsiyaa usuulkana jiho kale musطalaxa isaga jihadiisu waxay tahay sanad iyo matni waxaa nebiga maka ansixeen mase kama ansixin oo ka hadla usuulkiina muxuu ka hadlaa waxaan xukunkoodu muxuu noqonayaa ixtijaajkooda ma la xujaysan karaa ma la xujaysan karaa miya usuulkaa iskale marka labadooda marka meelay iskaga yimaadaan culumta dhanna marka waa isku xiran yihin irtibaadaa ka dhexeeya ninkii marka hal fanni ku gaabsado fanniga kale ka dharla wuxuu noqonayaa marka fahamkiisu naaqis ou noqonaa ayb haddii musalaxa keligiis ou barto usuulkii waxba ka aqoonin waxma waxbaa nuqsaana badan baa ayaa ku jirayso hadduu usuulka barto waxba xadiidka uusan ka baranina diladii usuulka daliil kamida oo muhiima ka maqan isaguna wax meel ma gaarsiin karan hadday intaasi ay u dhan tahay luqadiina ka maqan tahay inuu intaan fahma adkaanaysa banaan marka funuuntii dhammaan marka irtibaad baa ka dhexeeya fahamka qofkana intuu ka yaqaanay ku xihan tahay marka cilmi walbaa muqadamo ugu yaraan in laga bartaa muhiim walijmaacu walakhbaaru walqiyaasu iyo qiyaaskii walxadru walibaaxatu walxadru iyo walibaaxatu ibaaxada waa banaanaanshada xadrigana waa mancinta wixii lagaa manciyey oo sharcigu manciyey iyo wixii sharcigu baneeyo wa tartiibuladilati adilada tartiibteeda say u kala xoog badan yihiin loo kala hormariyo ilaa tacaarud ayaa imaan karo waa la jamci waayey say u kala xoog badan yihin loo kala hormariyaa imaanayso marka adiladii tartiibteedii iyo usuulku abwaabtiisa ka mida wa صifatu اlmuftii muftiga sifadiisa wاlmustaftii iyo midka jawaab dalbaayo kan jawaabayo iyo midka jawaabta weydiinaya sifaadkooda iyagana kutubaa laga alifay wa axkaamu اlmujtahidiin iyo mujtahidiinta axkaamtooda dadka ijtihaado intan marka abwaabta uu ka hadli doono waayo mid mid bou marka baab uga dhiga ayuu fasal uga dhiganaya qaala faama aqsaamu اlkalaami kalaamkiibuu marka ka bilaabay faama aqsaamu اlkalaami kalaamka qaybihiisa faaqalu maa inta ugu yar shaykan ugu yar oo yatarakabu minhu ou iska saarmayo kalaamka yatarakabu lkalaamu kalaamka ou iska saarmayo minhu xaggiisa ou iskaga saarmayo ismaani weeyaan laba isim aw ismun wa ficlun ama ism iyo ficil aw ficlun wa xarfun ficil iyo xaraf aw ismun wa xarfun ama ism iyo xaraf isaga marka kalaamka dhowr qaabood buu marka u baarayaa jihooyin kala duduwanbu ayuu ku baarayaa fa amaa aqsaamu lkalaami kalaamka qaybihiisa fa aqalu maa in inta ugu yar oo yatarakabu minhu lkalaamu hadalku oo iska fuulo ismaani weeyaan laba magac ismaani markay tahay marka zaydun qaa'imun oo kale waa laba isim ayuu kalaamkan iska saaran yahay waa kalaam marka laba isim iska saaran waa mutafaq taas ayaa lagu yahay aw ismun wa ficlun ama ism iyo ficil iyadana waa mutafaq kalaam ism iyo ficil ka kooban qaama zaydun oo kaleba isim iyo ficil buu iska saaran yahay hadalkan ama zaydun qaama ayb iyadana waa laysku waafaqsan yahay aw ismun wa xarfun ama ism iyo xaraf kalaam marka iska saaran hal xaraf iyo hal ism tan marka layskuma waafaqsana oo waxay leeyihiin marka midkood baa marka macno isim ama macno ficil leh xarafka yaa macno ficil yeelanayo maalan xaraf iyo isim wax iska saaran yaa zaydu oo kale yaa zaydu yaa waa xarfu nidaa waa xaraf zaydna waa ism soo maha ayb yaa zaydu marka waxay leeyihin waa kanoo kalaam waaye waxayna iska saaran tahay xarfun wasmun laakiin waxay yidhaahdeen yaa zaydu yaadan macnaheedu waxaa weeyaan adcuu fi lxaqiiqa marka waxay ka kooban tahay jumlo dhammaystiran oo jumla ficliya aba weeyaan ba oo yaadan macnaheedu macna ahaan adcuu zaydan zaydan wacayaa walidaalika munaadaha mafaaciisha caamilkooda la gooyo yaa lagu daraa munaadaha ayb marka yaa zaydu ism iyo xaraf kama koobnee xarafkan ayaa marka macno wuxuu leeyahay ficil oo adcuu macnaheedu ayb ama unaadi taas marka isaga waa lagu diidan waa lagu diidan yahay ayb aw ismun hay aw xarfun wa ficlun xaraf iyo ficil xaraf iyo ficilna lam yaqum oo kale yay ku miaaliyeen lam yaqum lam waa xaraf yaqumna waa ficil ay leeyihin laakiin lam yaqum yaqumtaani marka isim baa u qarsoon soo maaha la fahmaayana marka waxa jumladu ay ku dhisantay ay ku dhammaystirantay maahan yacnii xarafkan bis iyo ficilkan bis ma aha wax marka naxwo iyo shaqadeed aabay u badantahay hadda usuulkii aday waxba kaagama khuseeyaan kan hadda naam فأmا أقساaم الكلاaم فأqل mا yترkب minه الكلاaم اسmاaن أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف ayb dhinac kale marka haddana ayuu ka qaybinaya wuxuu leeyahay والكلاaم ينqaسم إلى أمر ونهي وخبر واستخباar ayb والكلاaم كلاaمku ينqaسم wuu qeybsamayaa إلىa أمر ونهيi أmر iyo نhي wuu uqeybsamaa wa khabarin waاstikbaarin khabar iyo waxweydiin istikhbaar yani khabar weydiin su-aal iyo wax lamida naam wayanqasimu ayضa wou qeybsamayaa sidoo kale ilaa tamanin wacarضin wa qasamin ilaa tamanin buu uqeybsamayaa tamani tamanigu marka waxaa weeyaan wax mustaxiiloo la rajeeyo shay mustaxiiloo la rajeeyo wa cardin bandhig qofki inaad usluub wax ugu bandhigto wa qasamin iyo dhaar kalaamka hadda wuxuu qaybinayaa marka bictibaari madluulihi hadal baa lagu hadlay waxa uu tusaayo hadalkaasi muxuu noqon karaana amar ama nahi khabar iyo istikbaar buu noqon karaana itibaarka marka btiba alaamu inqisaamu اlkalaami bictibaari madluulihi waay marka baxigan ayb marka waxa uu kalaamka tusayo la eego la fiiriyo kalaamku marka wuxuu uqeybsamayaa intaa uu sheegay amar iyo nahy iyo khabar iyo istikbaar sida ugu qeybsamayana waxa ay tahay kalaamka lagu hadlay ima an yuraada bihi اlficlu aw اtarku aw اliclaam hadal markuu qofka ku hadlaayo waxaa laga yaabaa inuu ujeedkiisu uu yahay ficil ama wax ka tegis ama ogeysiin ficil marka uu yahayna amar baa ka imaado markuu tarki yahayna nahyigii waaye iclaamkuna waa qabarka istikbaarka ilaa qabarka waxbaa lagu ogeysiiyaa qofke ayb wاlkalaamu yanqasimu ilىa amri wanahyin wakhabari waاstikbaari wayanqasimu ayضا sidoo kale wuxuu u qeybsamaa ilaa tamanin tamani shay markaa rabto oo dhicitaankiisu mustaxiil yahay ayb leyta shabaaba yacuudu yowman oo kale wa cardin cardi cardiguna waxaa weeyaan si tartiibo rifqiga qofka inuu qof wax uga dalbo alaa tanzilu cindanaa oo kale iyo alaa tazuurunaa iyo or miyaadan na soo booqanaynin ayb nasoo booqoo kale waayo laakiin waa nasoo booqo way ka roon tahay wa qasamin iyo dhaar ayb dhaartana marka waa la yska yaqaanaa ayb dhinac kale haddana wuxuu yidhi wamin wajhin aakhara wej kale yanqasimu ay اlkalaamu hadalka wuxuu uqeybsamaa ilaa xaqiiqati wamajaazin xaqiiqa iyo majaazi dhina dhinac kalena xaqiiqa iyo majaaz buu hadalku uqeybsamaa dhinacan marka waxaa weeyaan inqisaamu اlkalaami bictibaari isticmaalihi sida loo isticmaalo tii hore waxay ayd wuxuu tuso midan waxay tahay isticmaalkiisu marna si xaqiiqaa loo isticmaalaya marna si majaaz a baa loo isticmaalaya xaqiiqada iyo majaazkuna kalaamka carabta xaqiiqa iyo majaaz waa uqeybsamaa ayb oo khilaaf shaad ahoo yani waxaa jira marka wax majaaza kalaamka carabta kumaba jira sidiisaba dhahayo taas iyada waxaa weeyaan waa culamada qaar waxay yidhaahdeen waa mukaabara in la yidhaha kalaamka carabta wax majaazi la yidhaha kuma jiro ayb midda laakiin marka aada looga dooday waxay tahay qur-aanka maku jiraa majaaz mase lagama helo majaaz taas marka iyo middaan hore waa kala laba baxdi oo kala duwan wa marna in la yidhaha kalaamulcarab ma laga helaa majaaz mase lagama helo waa gaar ayb qur-aankii majaaz maku jiraa mase kuma jirana waa gaar ayb marka wuxuu leeyahay waxayna culummadu u badan yihiin in majaaz ku jira qur-aanka ayb majaazkuna sidiisa wuxuu dhihi doonaayo waxaa la yidhaahdaa waxa qofka shayga wixii loo yaqaanay oo dihniga usoo degdegayey ama dadku isdilaaxa u ahaa wax ka gudban ayaa majaaz la yidhaahdaa shaygan xaqiiqadii asalka kelmaddan u ahayd ee mar allaale markii la sheegaba qalbiga qalaf kusoo dhahaysay marka laga gudbo oo wax kale markaa loo gudbo maala keli yani asad waa xayawaan muftaris aw libaaxa asad marka la yidhaha dihniga waxaa usoo degdegaysa xayawaankii libaaxa ahaa mararka qaarkood baa inta laga soo weeciyo oo laga soo leexiyo ayaa waxaa lasoo lagu soo leexinayaa qofka shujaaca ee geesiga ah oo ninka geesiga libaax waayaa la yidhaahda asad fulanun asadu marka leexintaas waa majaazkii marka soo ma garani waxaan wixii loo dejiyey marka inta laga soo bixiyo wax kale lo la siiyo oo macno kale marka isticmaal kale isticmaalkii hore ee asalka uu ku ahaa marka laga soo tagay isticmaal kale la aadaa waxaa la yidhahdaa majaaz ahaanu saa ku yahay ayib hadday marka sidaa tahay marka laabudda marka waxaa ah calaaqo inay jirto xaqiiqadii iyo yacnii magacaani ama isimkaani xaqiiqada waxa uu ku ahaa iyo waxa maanta majaaska looga dhigayo in calaaqa isku xirtaa ay jirto ayb maalan ninka geesigaa marka asad la leeyahay calaaqada libaaxa iyo ninka geesigaa ka dhexaysa waa maxay geesinimadowa shajaacadawa isuma garani calaaqadaas marka haddii ay noqoto mushaabaha isticaara la yidhaahdaa haddaysan mushaabaha noqoninna majaaz mursala la yidhaha majaaska naam majaaz mursala waa marka midka ay leeyihiin yacni waa min dikri sababi wa iraadati اlmusabab iyo waxay noqon kartaa calaaqada sababiye waxay noqon kartaa maxal waxay noqon kartaa waa tiro badan tahay naam ayb majaaz mursala la yidhaha cilmulbayaankaana lagu qaataa naam balaaqada fani ka mid a cilmulbayaanka iyo soo galaa naam haddii marka mushaabaha jirto calaaqadu ay tahay waa isticaara haddii kalena waa majaaz mursal marka in adoo saa u fahamsan marka majaazka adoo saa u fahamsan yaad ogaan kartaa marka mas'alada lagu doodayo qur-aanku ma ku jira mase kuma jira mushkilada ugu badan waxay tahay qofkii isagoon fahminaa laga yaabaa inuu marka ku boodo qofkii marka waxaad arkaysaa kitaab aayad buu akrinaa wuxuu leeyahy aayaddan aayaddii buu fasirayaa meeshaan isticaaraa ku jirta uu leeyahy isticaaro hadhowna marka wuxuu leeyahy qur-aanku wax majaaz la yidhaha kuma jiran marka isagii isticaaradii miyaanay ahayn majaaz iyada laftirkeedana yani waxaa la rabaa haddaa adigu majaaz kuma jira dhahaysana inaad laasimto oo aad yacni hadhow aadan kusoo noqonin isticaaray ahayd iyo kan min baabi dikri sababi wairaadati اlmusabab iyo waxaas ha sheegin ayb ama dikru اlkuli wairaadat اljuز'i waaye iyo waxaas iska dhaaf ila waxaas haddaad gasho majaazkii mursalkaa baa dhex gelaysaa naam inkiridaadii waa macno beeley markaa naam culummadu marka iyagu qolooyinka diido waxyaabahaas marka tawjiihaaday u leedahay naam ayb sheekh maxamed alamini shanqidina risaalo uu leeyahay marka uu diidaayo qur-aanku wax majaaz la yidhaha inaanu ku jirin naam ayb calaa kullin marka culummadu waxay u badan tahay in majaaz ku jiri karo yacni qur-aankii iyo sunnadii laakiin daabit dawaabidda markaa la laasimsanayo naam ayb waxaa majaazku uu ku jiri waxyaaba majaazku aanu geli karin baaba jirtaba baabkan alla tilmaamihiisa iyo waxyaabaha ku tacalluqa calaaqaadkan maba soo geli karaan iyaga naam marka iyagu waa dad badana laakiin kusoo dhuuntay oo majaazkan bannaanaanshe qur-aankiibuu ku jiraa darteed bay waxay u galeen inay yidhaahdaan sifaadkii ilaahay iyo ay ku ay u awilaan iyo xataa towxiid ulcibaada xataa khalqal fara badan baa ka galay ayb oo waxaa laga yaabaa inuu istiqaaho sariixa samaynayo uu leeyahay majaaz waayo ayb caamadan iyagu maba yaqaanaanba wax majaaz la yihaa iyo maxaa marka iyaga qofkii qofkii majaaz yaqaan baa majaazuu ku qowlay la dhihi karaa ma ahane maxay ka garanayaan iyaga ayb marka baababkaas iyo iyadu wax faa'iidaa ma lahan waana daaquud ka mida dawaaqiidda nusuusta iyo diinka lagu dumiyo ibnulqayim sawaaciqlmursalaha majaazka iyo ta'wiilka iyo khabarulwaaxidka inaan la qaadanin oo ictiqaad laga qaadanin iyo iyo midda kale iyadana ahayd taqdiimu اlcaqli calى الnaqli iyo afar daaquudoo waaweyn waa yihi oo diinka lagu baabi'iyo ayb hadda baabkaas yani marka layska dhaafasay haddii qofku uu yidhaahdo xaqiiqay majaaz qur-aanku waa ku jiraa laakiin wax aanu ku inkirin tilmaamo ilaahay iyo majaazkii sidii carab dawaabidda oo ulahaana ku wado waxa ma hadlaynin ayb ومن وجه آaخر ينqaسم كلاaمki u qeybsamaya إلىa xaقيiqaةi b u qeybsamay مajaaزi iyo majaaز bخaaري imaaم الbخaaري kitaabkan la yihah khلq أفعاaل العibaadka wuxuu leeyahay kalaamka carabta iyo wuxuu sheegayaa marka inay ku jirto majaaز uu ku jiro xadiidkii nebiga slى الlaهu عليه aلي وsلم ee ahaa intuu faras qaatay argagax madiine intuu ka maqlayo faraskiisii ku dhacay u si fiican ugu orday waa kii markaa uu yidhi inahu labaxrun faraskani wuxuu yidhi waa bad baxar xaqiiqadeedu waxaa weeyaan biyaha faraha badan faraskanuna biyo maaha waa majaaz min majaazi اlkalaam weeyaanu yidhi marka kan ayb oo macnihii asalkaa laga soo leexiyey macno kalea loo leexiyey yani calaaqati ma ayb فالxaqiiqaةu xaqiiqada maa shay weeyaan baqiya ku baaqi noqday fi listicmaali isticmaalka dhexdiisa calaa mowduucihi mowduuciisa korkiisa ku baaqi noqday mowduucii loo dejiyey wixii ku baaqi noqdo xaqiiqo waay oon laga naqlinin waqiila waxaa la yidhi maa shay weeyaan ustucmila la isticmaalay fii ma stulixa calayhi wixii lagu erey baxsaday fii maa kii dhexdiisa ustulixa lagu erey baxsaday calayhi korkiisa oo min almukhaaabati dadka isla hadalkooda laba tacriifoo xaqiiqadiisii iyo tacriif waxaa weeyaan mowduuciisii hore wixii ku baaqi ah asad mowduuciisii hore waxaa weeyaan waa xayawaankii markuu ku baaqi yahay mowduucaas xaqiiqaha la yihahda tacriifka koowaad saas ku sheegay waqiila waxaa la yidhi mastucmila wixii la isticmaalay fii maa kii dhexdiisa lagu isticmaalayna usulixa lagu heshiiyey oo lagu eray baxsaday calayhi maaga korkiisa lagu eray baxsaday oo min almukhaaabati dadka isla warramitaankooda ah ayb waxay dadka ku hadlaan tan marka marka la yidhaha waxaa weeyaan dadku hadday isdilaax samaystaan ay afgarad isdilaax waa afgaradka intii meel deganba afgaradkooda wixii ka baxo kelmad bay afgarad u samaysteen afgaradkaa wixii ka baxee wax kale aada majaaz la dhahayaa halkan marka waxaad moodaa inuu laba qolo warkood uu meeshan ku jamcinayo marka horeba waxay ku doodaan luqaadku asalkoodu tawqiif miya mase tawqiif ma aha waa dood marka wax hamaraa ay leedahay aan jirin qaar baa waxay leeyihin luqaadku waa tawqiif sidii ilaahay usoo dejiyey yay u jirtaan kuwana waxay leeyihin may tawqiif maahane intii meel deganba ayagaa wax ku heshiiye nacam shaygan kan aan u bixinno shaygan waa kan shaygan waa kan heshiiskaasuna waxay leeyihiin maa qasab maa inay meel soo wada fadhiistaanay magacaas ba bixiyaane yacni caadatan baa marka caada ahaan buu iskaga dhacayaan oo waxay leeyihin cunuga yarkaa markuu afka baranayo hooyadiisaa wax u dirayso markay wax u diraysana waxaan magacaasay kan magacaasaa la dhahaa kan magacaasaa la dhahaa ma dhehaysa waxaas ii soo qabay leeda waa u tilmaamay waa soo qabanaya marka wixii buu baranayaa marka cunugii berri marka magacii baa loo sheegaya waa iska qabanaya waxaan marka isdilaax miya mase maahan khilaafkii ku jiray oo mutakalimiinta dhexdooda ayuu hasagana ku saleeyey xaqiiqa marka xaqiiqadii falxaqiiqatu xaqiiqada maa baqiya fi listicmaali calaa mowduucihi qolada tawqiifka sheegaysa wixii mowduucii horeba oo alla u dejiyey wixii baaqi ku noqdo macnahaasi hadduu baaqi ku yahay waa xaqiiqo qolada marka luqada waa isdilaax dhahaysana tacriifkooda xaqiiqo maxay u yaqaanaan midaan dambowa waqiila waxaa la yidhi maa shay weeyaan ustucmila la isticmaalay fii maa kii dhexdiisa lagu isticmaalay ustulixa lagu eray baxsaday ama dadku ay ku heshiiyeen calayhi maaga korkiisa min almukhaaabati waranka ah isla warramitaanka ah walmajaazu haddaad xaqiiqo ogaata cagsigii waay un majaaz walmajaazu majaazna maa shay weeyaan tujuwiza ayb la gudbiyey can mowduucihi mowduuciisa la gudbiyey wixii mowduucii loo dejiyey xagga loo tallaabiyo la dhaafiyey ayaa waxaa la yidhaahdaa majaaz maa shay weeyaan tujuwiza lala gudbay oo la gudbiyo la dhaafiyey can mowduucihi mowduuciisii loo sameeyey tacriifkan marka yaa wato qoladii waa tawqiif dhehaysay luqaduna qoladii kalena maxay noqonaysaana maa tujuwiza can mastulixa calayhi wاlxaqiiqaةu xaqiiqada ima lugawiyaة waima sharciyaة waima curfiyaة xaqiiqadii marka saddexdaas u kala baxaysaa casharka danbaan marka u deynaya bilahi towfiq slى اllah slm alى nabiyina mxamedi wlى ali